Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somalilan ayaa magaalada Caynabo kusoo gabagabaysay tartan kubadda cagta ah. Tartanka ayaa waxaa loo qabtay kooxaha heerka labaad ee magaalada Caynaba iyo deegaanada hoos yimaada. Iskuduwaha Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Saraar Caydiruus Maxamed Axmed ayaa ka warramaya tartankan iyo heerarka uu soo maray.
dhammaan kooxii ku tartamayey tartankan kooxaha heerka labaad oo aan u qabanay kooxaha heerka labaad u qabanay tartan maalmihi gudoomiye ka socday magaalada Caynaba een tartankan oo aan ugu talagalnay maadaama ay tahay bilii fasaxa iskuuladii iyo magacamadii fasaxii inaan uga ilaalino bahda isboortiga inay mukhaadaraad iyo ku noqdaan waxyaalaha maanka dooriya ayaan u talagalnay oo koobkan oo maalmaha gudoomiye ka socday waxaana galabta finalka isugu yimi ee labada kooxood ee kale ah ee waa xool iyo waxbarashada oo ay guusha ku raacday kooxda waxbarashada waxaan leeyahay bahda isboortiga gobolka saraar markasta anagu iyo isku duub waan la shaqeynaa bahda isboortiga waxaan leenahay idina usoo jeesta kubadda cagta maadaama aynu horumarno aynu ka qayb gelno champiyoonadii iminka horyaaladii somalilan waxaan ugu boorinayaa bahda isboortigana inay kubadda ay dhiirigelin sameeyaan oo tireen badan sameeyaan waqtiga badan kubadda geliya maadaama ay fasax yihiin saana ugu noqon mukhaadaraadka iyo waxyaalahaas saasaan leeyahay waan u hambalyeynaya kooxda guulaysatay tartankan raxmaan raxiim waan u hambalyeynayaa kooxda wasaaradda waxbarashada ee ku guulaysatay koobkii maalamahanba ku socday degmada caynaba runtii in dhallinyarada loo qabto koobab waa mid xoojinaysa isdhexgalka dhallinyarada xuquuqaadka ay dhallinyaradu leedahayna waxaa ka mid ah in loo qabto koob isdaba jooga waxaan u hambalyeynayaa guddoomiyaha xidhiirka iyo isduwaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka oo runtii iyagu muujiyey dadaal aad u dheeraada waxaana muhiima inay halkaa kasii laba jibaaraan xidhiirka heer qaran iyo wasaaradda ciyaaraha ee heer qaranna waxaan leeyahay waa inaad caynaba tartamo isduba joogga aad ka qabataan si ay dhallinyaradu uga jahaysato balwadaha xunxun iyo tahriibkaba maalmihii lasoo dhaafay tartamo isboortis oo dhammaantood ujeedkoodu yahay isdhexgalka dhallinyarada ayaa si siman uga socday deegaano iyo degmooyin ka tirsan somalilan